dhegaystayaal markanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeenii martida mikrofoonka waxaa inoo haya wariyaha v o eda ee magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa cabdirasaaq aadan moxamed oo ah cilmi baara sare oo ka tirsan macadka heritage ee fadhigiisu uu yahay magaalada muqdisho kusoo dhowo marka hore barnaamijka
waa dhawa ridwaan aad iyo aad baad umahadsantah cabdirasaaq waa la socotaayo soomaaliya hadda waxay u diyaar garoobaysaa doorashadii oo waqti loo qabtay dadku waxa ay rajeynayaan in ugu dambeyn hadda lagu tartami doono madaxtinimada soomaaliya waa maxay marka shaqada hortaalla hadda guddiga doorashada maamulaya ee madaxweynaha shaqooyinka hadda hor yaalla inta madaxweynaha laga dooranayo waxaa ugu muhiimsan sida ayaguba jadwalka guddiga doorashooyinka ay kusoo saareen inay ay duwaan geliyaan musharaxiinta xilka xilka madaxweynimada u tartamaysa sideedda ilaa tobanka bisha inay u suurtageliyaan musharaxiintaas hadal jeedintoodii iyo maaragtay ololahoodii dee baarlamaanka ay ka dhex wada lahaayeen oo hadal jeedintaas ugu muhiimsan tahay taas ayada lafteedu bisha koob iyo tobankeeda ilaa labiyo tobankeeda ku aadan sida jadwalka ay kusoo saareen iyo inay u diyaar garoobaan oo diyaar garoow laxaad leh oo macquul oh oo dee baaxadda ay hawshu leedahay suurto gelin kara inay u diyaar garoobaan kabacdina shan iyo tobanka ay doorashada madaxweynaha qabtaan marka sida jadwalkooda ku cad howlaha ay qabanayaan waxaa ugu muhiimsan inay hirgeliyaan haddee inay doorashada madaxweynenimadu ay ay dhacdo musharaxiintana ay helaan fursad ay hadaljoodintooda ku tabiyaan waayahay waa mahadsan tahay marka maxay guud ahaan dadka soomaaliyeed uga dhigan tahay ayay kula tahay doorashadan sida weyn aada moodid hadda in indhaha loogu hayo islamarkaana aada moodid inay ka xiisa badan tahay doorashooyinkii hore wallaahi wax badan bay oga dhigan tahay oo hadda aan isleehayba laguma soo koobi karo waa laba qaybood oo qayb waa nolosha dadka qaybuna waxa weeyaan haddee colaadsi ka jirtay waddanka jahawareer badan oo siyaasadeed ayaa jiray marka dadka waxay oga dhigan tahay dee waddanka oo jahaystay isqaqabsigii iyo iscolaadsigii oo oo ood moodo inuu aad u yaraaday oo hadda un dee ay aan laga cabsoonaynin dagaallo iyo wixii socday oo kale guud ahaanna soomaaliya de waxyaaba badan oo kaga xidhnaa dadka noloshooda oo oo weliba mashaariicda dowladaha iyo waxyaabaha la midkaa oo iska istaagnaa oo sidaan ka war hayno dowlad dhisida soomaaliya inta badan dee waxaa aas-aas aas-aas u ah oo saldhig u ah deeqaha la siiyo iyo dad badan oo soomaaliya oo ku tiirsan marka waxaasoo dhan carqalado badan iyo maaragtay horistaag badan baa ka jira marka jahaysigaas waxay dadka wax badan oo waxay ka qaaday culays aad u badan bay ka qaaday dee waana farxad gelinaysaa waddanka oo jahaystay iyo in doorasho la qabto cidii allo alsab waa gartay marka doorashadan la eego mudday soo jiitamaysay culeysyaa jiray dadku waxaad moodeysay inay ay sugi la-aayeen in mar uun la gaaro doorashadii madaxweynaha soomaaliya marka maxaa laga baran karaa ayay kula tahay wallaahi waxaa laga baran karaa oon isleeyahay sida aad ridwaanow ka war haysaba wax laysla ogol yahay ama wada ama heshiis lagu wada yahay unbay hadda yabyabka dowladnimadu ilaa markii la bilaabay dee in la tarciyo dowladnimada soomaaliya waxa ugu muhiimsan ay ku taagan tahay waa wax laysla wada ogol yahay waxa laysla wada ogol yahay qayb ka midana waxaa weeye doorasho inay dhacdo afar sano kabacdiba inay doorasho dhacdo soo madaxweyne walboo xilka yimaadaayo inuu ku xisaabtamo wixii ka bedelan ee uu taa la yimaado inay dalka iyo dalkana dadka inay khalkhal gelinayso dad badan oo soomaaliyaana ay ku barakacaan sidii haddaba dhacday marka in xilliga doorashada la ilaaliyo oo lagu xisaabtamo haddii la dheeraynayana soomaalidu isla ogoshahay marka inaan waxaan la isla ogolayn ayna soomaalida maanta dhexdeeda ka suuroobi karin bay doorashadaasu iyo jiitankeedaasu uu makhraati ka yahay
waa gartay labada barlamaan ee aqalka hoose iyo aqalka sare ayaa mas-uuliyadda ugu weyn hadda ay ka saaran tahay inay soo xulaan madaxweyne marka mas-uuliyad intee la eg ayaa saaran ayay kula tahay iyadoo aanu ognahay in in badan oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ay ku cusub yihiin golayaasha labada golaba
mas-uuliyadda saarannu waa mid dee dadka soomaaliyeed ay dareensan yihiin waa midda ah dalka dhan inay in meeshu u jahaysanayo iyo siyaasiyiin iyo siyaasiyiinta jahaynaysa labaduba ay maanta gacantooda ku jirto mas-uuliyaddaas marka inkastoo aan marar badan sida ayna de hore u aragnay ayna siyaasadda dalku ayna weli u qaangaadhin heer fikir iyo maaragtay inta badan wax lagu xusho haddana taasu ma siinayso marmarsiinyo ma siinayso inaynan mas-uuliyaddooda ayna gudanin waa in qof u qalma qof dalka jahayn kara inay ayagu ayagaa mas-uuliyiintii ahe oo dareenka shacabka iyo dadka ilaaliyaan oo qof ay isleeyihiin dee qof dalka samata bixin kara inay doortaan yaa ugu muhiimsan waxaa kale oo xusuusin mudan dee maanta marka ay ayagu ugu qiimo badan yihiin waa maanta maantay gacanta ku hayaan cidday dooran kari lahaayeen waxaa meesha ku jirta oo lagama maarmaan oo mas-uuliyadda saaran xataa ayaga ka mid a siday ku ilaalin lahaayeen madax banaanidooda baarlamaanka waxyaabaha lagu eedaynayo ee qiribay ee ragaadiye waxaa ka mid a inay milmaan marka madax banaanidooda baarlamaan ahaan yay ka bilaabayaan mas-uuliyadda ta ku xigtana waxaa weeye de udanaynta dalka iyo iyo iyo dadka soomaaliyeed karaankooda marka waxaad ula jeedaa inay ka duwanaadaan baarlamaanadii hore ee mararka qaarkood siyaasadda ku dhex milmi jiray
inay ka duwanaadaan marxaladdu marxaladdu waa ka duwan tahay dhibaatadu waa ka culus tahay dhibaatooyinkii hore wixiisay doorsiday ku yimaadeen ayaga laftoodu waa la ogyahay iyo maaragtay wixii dhacay marka dee inay sumcad ayagu isu yeelaan sida ayagu soomaalida waxay dhahdaa dee lax walba shidalka isbitaal lagu qalaa marka maanta meesha ayagu isdhigaan unbu waddanku ooli doonaa
waa gartay marka ma dhihi karnaa baarlamankan inkastoo aanay soo dooranin dadweyne oo ama qof iyo cod aan lagu soo dooranin laakiin ay ahayd doorasho dadban haddana inay mas-uuliyad guud ka saaran tahay xataa guud ahaan dadka soomaaliyeed
taa shaki kuma jiro hadda siday dooniba ha ku yimaadaan laakiin matalaadda waxa ay ka haystaan waxaa weeye shacabka soomaaliyeed qof walba oo baarlamaanka ka mida wuxuu matelayaa deegaan iyo umma iyo qayb ka mid a ummadda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed qayb ka mid a ayuu matalaya mas-uuliyaddaas marka jahayntoodii iyo noloshoodii iyo nabadoodii wax allaala wixii dalkan waxu tari lahaa maanta ayay gacantooda ku hayaan hadday hadda doorashadu dhacdana mar waxay u badan tahay inay ayagu maanta qiimaha ay leeyihiin ee ayna ayna siiba yeelaninba oo dooda baahida maanta loo qabo inay waddanka jaheeyaan waxaa laga waxaa tusaale u noqon karta qaabka ay maanta u dhaqmaan ee waxu doortaan mas-uuliyadda ay muujiyaan ayaa tusaale u noqon doonta afarta sane ay meesha joogi doonaan marka mas-uuliyad waxaa saaran hadday il duufaanna dee dalka iyo dadkaba maaragtay haadaan ka tuuri karta hadday helaanna ay u horseedi karaan waddo ka bedelan wixii lasoo maray waayahay hadda muqdisho aad joogtaa bal guud ahaan ka waran dareenka dadka soomaaliyeed ama muqdisho ha joogaan ama meelaha kale ha joogaan markii baarlamaankii lasoo gebagabeeyey markii la iclaamiyey ama lagu dhawaaqay wakti cayiman oo loo qabtay doorashadii madaxtinimada soomaaliya
dareenka dadku runtii aad iyo aad baa dadka dee culays waa weliba gaar ahaan magaalada muqdisho laga soo bilaabo ilaa markii madaxweynaha madaxweyne farmaajo xilkiisu dhammaadayba ama colaado unbaa dee ka taagnaa colaadahaasuna colaado qabiilaysan ma ahayne colaado siyaasadaysan bay ahaayeen marka dadka dee neef baa kasoo booday ah mar hadduu waddankii jahaystay dhaqdhaq aynan ka cabsoonaynin dagaal dambe oo qarxo oo dhufays dambe oo laysla soo galay iyo ciidamo kala jaba iyo marka waxay oga dhigan tahay haddee dareenka dareen farxadeed oo ay isleeyihiin isgoyska maanta la taagan yahay waa laga gudbi karaa marxalad tay ku jireen tuka bedelan ana way geli karaan ah ayay ayay dareemayaan dadku marka aad iyo aad xagga amniga ahaanta lafteeda iyo iyo nolosha intuba culays aad moodaa inuu ka kacay dadka oo dareen dareen wanaagsan baa ka jira oo laakiin dareen siya la socda jahaynta siyaasadda weeye oo aan isleeyahay dee wuxuu kusoo gabagaboobi doonaa oo madaxweynaha doorashadiisa waayahay marka madaxweynaha aan la dooran doono maxaa hor yaalla xilligan ayay kula taha adiga adigoo dee qiimeynaya guud ahaan duruufaha jira iyo sidii horey loogu socon lahaa
ridwaano sidaan looda soconnaba kolley dee madaxweyne kasta oo yimaada wax waa ballan qaadi doonaa ballanqaadada iyo suu wax ugu qabto waa hawlkeeda laakiin hawlaha u yaala horta marka koowaadba debdemis siyaasadeed baa looga baahan yahay waddanka waxaad moodaa inuu aad u kala fogaaday inay colaadu colaada siyaasadeed cirka isku sishareertay marka debdemis siyaasadeed oo noocaasa waa looga baahan yahay dib u heshiisiin dhab ah waa looga baahan yahay mindi mindi ku taag siyaasadda ah inay dhammaato oo waxyaabaha in loo baahan yahay in la garwaaqsada ah waxaa ka mida wada soomaalidu sidaan hore u sheegnay tarcinta dowladnimadeedu shuruucad adag kuma taagna laakiin waxay u baahan tahay dee qof waayeelnimo ku daraya isdhimrin ku daraya waxyaabaha heshiiska ku tahay oo ay ka mid tahay doorashada afarta sana la qabanayo sidii loo qabanayo ay ka mid tahay federaalka iyo bal sidii looga shaqaalaysiin lahaa ay ka mid tahay waxaan la isla ogol yahay awood qaybsiga iyo federaalka ka shaqaalaysiintiisa waxaasoo dhan baa hor yaalla laakiin haddee waan waynu arki doonaa kolley soo jeedimahooda iyo ballanqaadyadoodana waan wada joognaa waayahay ugu dambeyn maxaad ku talin lahayd
wallahi waxaa horta meesha ugu horeysa ee ay ka bilaabanayso ilan weel gumbu ka unkamaa baa la yidhi waxaa weeye baarlamaankan maanta mas-uuliyadda waddanka gacanta ku haya inay mas-uuliyadda si islaamnimo ku jirto si soomaalinimo ku jirto si garashannimo iyo indheergarannimo ku jirto si ereyga ay wataan ee xildhibaannimo ah ay xilkasnimo ku jirto inay hawshooda u qabtaan oo qof ay ayagu isleeyihiin dalkan waa qaban karaa ay usoo saaraan taas ayaa ugu horeysa wixii ka dambeeyana waa uun madaxweynaha iyo haddii hawlaha ugu yaala waayahay aada iyo aad baa ugu mahadsantaha waktigaaga adaa mudan adaa mudan walaal intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay cabdirasaaq aadan maxamed oo ah cilmi baaro sare oo ka tirsan macadka heritage inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebba hawada la hidmo waa ridwaan xaaji odile nabadgelyo